wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland ah ayaa si rasmi ah u bogaadisay doorka muhiimka ah ee hay-adaha caalamiga ah ay ka qaataan dhismaha iyo xoojinta hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland inta uu socday shirka sanadlaha ee dhowaan lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed si qoto dheer ugu mahadceliyey hay-adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan kuwa gacanta ka geysta horumarinta adeegyada bulshada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland inay aaminitaanka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwa caalamiga ay kor usi kacayso inay matalaad dhab jirto oo ah in la isweydiinayo intee wax ku baxay maxaa la sameeyey sidee wax looga bedelay bulshadii haddii wax qaldan yihiinna sidee loo wada saxaa taas waxay muujinaysaa in bisayl dowladnimo lagu dhaqaaqay horan loo socdo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda qaramada midoobey ee caruurtay save the children ee runtii ka duwan la imaatay hal abuuro ka duwan iyo direction ka duwan hay-adaha kale saaad ogtihiin geedi socodka dowladnimada maalinba meela la degayaa sanad iyo sanadka ka dambeeya waqti kasii dambeeyada dowladdu waxay la wareegaysaa hoggaanka dowladnimo iyo matalaadda dhabta ee shacabkeeda waxaad u malaysaa in hadda laga guurayo waktigii hay-adaha ay hogaamin jireen mashaariicdu oo hadda si yar loogu durqayo inay dowladdu la wareegto mas-uuliyadda ayadoo laga duulayo jihada uu adduunku hadda u guurayo oo ah inay fadlinka yaraadeen iyo isbedelada diblomaasiyadeed sidaa awgeed unisef way ka duwan tahay hay-adaha kale siday oola macaamilayso dowladda taas oo ay ka mid tahay inay dowladdu ooga dambayso hoggaanka qiimaynta iyo iskudubiridda maaliyadeed hadda nidaamka ugu fiican ee ugu wanaagsan ee in hay-adaha ay soo mariyaan single treasury account ama ama akoonka dowladda ay ku leedahay maaliyadda waa arrin bogaadin mudan aanan rabno hay-adaha kale ee qaramada midoobey kuwa caalamiga inay ku da-daan jahada ay unisef ay aaday